aan ku bilaaba ee ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid sharmaake ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay aada uga xun tahay toogashadii sagaal iyo afartanka qof ee maraykanka ay ku dhinteen ee ka dhacday goob lagu caweeyo oo ku taalla magaalada orlando ee gobolka florida ra-iisul wasaare sharmaarke ayaa xarunta v o e da shalay tan ugu soo booqday isagoo waraysi uu siiyey v o e dana kaga hadlay arrimaha doorashada soomaaliya iyo inuu yahay musharax iyo in kale haddaba faasiin axmed iimaan ayaa ugu horeyn waxa ay waraysigaasi ku weydiisay sida uu warko toogashadaasi ka dhacday orlando florida
arrin aad noogu nax weeye waa runtii arrinta maalin kasta annaga aan wajahno oo waxyaabaha dal ahaan iyo dad ahaan aan maalin kasta la diirgaraynayno soon kasta aan la diirgaraynayno maalin kasta waktiala dad lagu galaa lagu laayaa fakar argagixiso oo khaldan oo runtii laleeyahay diin bay salka ku haysaa aan diinna salka ku hayn ayaa ummaddii lagu laaya waxa halkaa ka dhacayna waa saas waana runtii aad baan u dhaleeceynaynaa waa ka xunnahay dowladda mareykanka ooma tacsiyanayna runtii waxyaabahaas ku dhacay dadka waxaan geysanayana meel kastoo ay joogaan waxay la tahay dowladda soomaaliyeed dowladda mareykanka dowladaha adduunka o dhan inay iska kaashadaan waa sida fakarkan loogu hortegi karaa waxaa la joogaa bishii juun waxaa hartay julaay agostna waktigii dowladda uu kaga ekaa muddadaasii hartay ma lagu dhamaystiri karaa howlaha yaala waa ku dadaalayna runtii in lagu dhamaystiro waxaan rajeynayaa runtii anaga dhinacna waa kasoo dhamaatay waxa aan xataa magacawnay guddiyadii federaalka iyo kuwii gobolada waxaa hadda rajeynaynaa in ayaga tababar loo furo sidii loo sameyn lahaa dhinaceenna wax ilaa wixii ku harsanaa ee runtii waxaa harsan oo keliya shirka hadda laisugu imaanayo labaatanka ilaa laba iyo labaatanka baydhabo in lagu dhamaystiro odayaasha liiskooda wixii adigu markaas waxsoo xuli lahaa soo xuli lahaa taas dib dhamaystiro wax damboo noo haray ma leh waxaa harsan waxa weye in lasoo xulo ergadii dooran lahayd baarlamaanka iyo kuraasta baarlamaanka iyo in la diyaariyo amnigii iyo runtii waxyaabihii kaleeto dhan logistically loogu talagalay in dadkaas isugu keeno caasimadaha dowlada goboleedyada ee loogu talagalay doorashooyinkeena ka dhacaan sanadkii labadii kun iyo labayo tobanka madaxweyne xasan sheekh waxa uu sheegay in dowladiisu ay ka shaqeynayso inay dalka gaarsiin doonto doorasho qof iyo cod ah waay dhici weysay waana qarsantiin inay dhici weysay sababtay rabta waa ku dhici weysay yaa qaadanaya mas-uuliyadda ma mid guud ah mise waa mid gaar oo la dhihi kara ama madaxweynaha ka mas-uula ama baarlamanka ka mas-uula yaa qaadanaya mas-uuliyaddaas inay dhici weyso doorasho runtii horta aniga hadda waxaan ka hadli karaa keliya intii aan joogay waktigii aniga hadda waxaan joogay sanad iyo bar markii aan imid wasaaraha hadda laga dhigay markii muddo aan joogin waa noo muuqatay inaysan dhici karin hal qof iyo hal cod waxaan ku dadaalnay inaan aan soo bandhigno inaysan socon karin hal qof iyo hal cod wixii soo dhici waayey aniga hortay waxay la tahay waxaa roon in la gorsado dadkii hortay joogay su-aalahaas waxay ku haboon yihiin wasaarahaasi ugu horeeyey iyo waxeedaa runtii waxyaabo dudafo badan ama amni ha aato ama wax kaleeta haato ayaa sababay laakiin meesha markaan imaanay runtii waxaan ku tallaabsanay wixii aasa dhehayna markaas dadku waa loogu tallaabsan karaa labada kun iyo xiyatan ma la fili karaa in labada kun iyo labaatanka sida haddaba aad ku heshiiseen ay doorasho dhici karto waa waa kuba oo badan tahay sababtoo ah annaga hadda baraska soo socota iyo tan ku xigtaba waxaan ugu dhegi doonaa haddii layaado qorshe ku saabsan labada kun iyo labaatanka sidii looga gudbi lahaa qorshahaas waxa weeye roadmap soo jeedin ah oo la rabo dadka yimaada berito ay u noqon karto source fiican ee u isticmaalaan sidii tallaabooyinka ay qaadi lahaayeen ee looga bixi lahaa in doorasho guud dalka ka dhacdo
adigu ma tahay musharax
anugu dee hadda weliba aan tashan laakiin waa si dhaqsa ah hadii layna u gaari doonaa go-aankaas insha alla waan rajeynaya haddii aan musharax noqdan inaan u caddeeyo umad soomaaliyeed haddii kaletana runtii labada mar inaan u caddeeyo insha allah markii labaadaa ra-iisul wasaare noqotay soomaaliya ka noqotay waa waxaan hore u dhici jirin adiga kaadib dowladdii kaa dambeysay iyo ra-iisul wasaareyaal badan oo kaa dambeeyey iyo madaxdu waa isqabsadeen maxay tahay adiga waayo aragnimada gaarka ah oo aada isticmaalaysid si khilaaf adiga madaxweynaha uusan u dhicin runtii horta sideeda waa dee ninkii saddexaad oo imaadaha dhaxaa cadaabna dhaqankama u aha qofka saddexaad iyo waxyalaha inay isqataan sababta waxa weeye dee runtii meel khatar ala gaaray ee isqabashada runtii dhaawaxay gaarsiisay dowladnimadeena iyo halka adduunka unoo arko waxaan ku dadaalnay runtii hadda halkii sano iyo barkii aan joogay in waxyaabaha muhiimka oo dhan siyaasadeed ayadoo aan la iskhilaafin in aan compromise wixii ah laga sameeyo midna waa muhiim adigu dee dalka dhibka taagan waxaa ka mid ah siyaasadda reer wasaare waxaa keena xisbi xisbi ayaana ku haya barlamaanka soomaaliya saa usoo xisbi ma jirin madaxweyne la dooranaya madaxweynaha soomaaliya caawiye marka claritigaas aan jirin roolka madaxweynaha iyo roolka wasaaraha horta waxay keentay in ay isqotaan waxaan ku dadaalaynaa hadda haddii la yidhaahdo waxaa fursad ahayd dastuurka dib u eegistiisa in la fiiriyo sidii waxaa lagu qeexi lahaa looga bixi lahaa khilaaf dambeetay iyo inay yimaadaan waa rajaynaynaa haddii la yidhahdo next mandate inay sida dhacan doonto ma isku arka inaad tahay nin dulqaad badan waa dulqaad dalka u baahan
waxaa la sheegaa haddii hadda adigu aad musharax noqoto adiga madaxweynaha waxaa la sheegaa in aad xiriiro leedihiin maadaama aad xilkii haysaan inaad ka dhaqaalo badan tihiin musharaxiinta kale oo ay fursad idin siinayso aad saameyn ku yeelan kartaan labada gole aqalka sariya aqalka hoose ee lasoo dhisi doono fursadda markii la fiiriyo shaqada hadda aada haysaan iyo dhaqaalihiina iyo saaxiibada caalamka aad ku samaysan kartaan ma isleedaha waxay idin siin kartaa haddii madaxda dowladda hadda jirta ay musharaxiin noqdaan fursad ka badan musharaxiinta banaanka taagan umalaynayo ogsan tahay tii hore labadii kun iyo labadii tobankii madaxweyne ra-isul wasaare guddoomiye barlamaan intaba dooc siyaasadeed oo ku jira runtiina waxay la tahay waktigaas siyaasadda waa ka sahlanay sida hadda ay tahay sababtoo hadda doorasho kow konton qofood ayaa soo dooranaysa waagas hal unay dhaqaamadeena keliya qorayay saasoo tahay intii markaas ku jirtay musharaxa siyaasadeed ma aysan kusoo noqon haddana qofka isdhahaa hadda dadka joogaa fursad ay haystaan way soo noqonayaan runta waa khaldan yihiin baashan shaam la tablanayo ma aha waa doorasho waa dad gaariya go-aan waxay ku cabirayaan xaalad dalka taagayan waxay la soo maray waxa soo socda yani dadkay u arkaan inay u qalmaan unbay dooran doonaan haddii la yidhahdo
kaasi wuxuu ahaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid shirmaake oo waraysii siiyey laanta af soomaaliga idaacadda v o a waraysigaasi qayb kale oo ka mid ah waxaaad ku dhegaysan doontaan idaacaddayada galabnimo halkaasi aad nagala socotaana waa v o a washington